ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan oo lix iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo axda barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maleeshiyaadka r s f ee ay taageerto imaaraadka ah oo dad shacaba ku xasuuqay waddanka suudaan xukuumadda yemen oo qiratay in askar ka tirsan lagu dilay gobolka ma'rib ee waddankaas madaxweynaha yukrain oo dalbaday in lasoo afjaro dagaalka ka dhexeeya hayaga iyo ruushka dowladda koonfur afrika oo sheegtay in sagaal ka mid ah askarteeda lagu dilay waddanka kongo sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxaa loogu tegay gudaha magaalada wadmadani ee dalka suudaan oo dhowaan laga saaray maleeshiyaadka r s f kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya moxamed sheekh cali maleeshiyaadka r s f ayaa in ka badan konton ruux u xasuuqay isbitaal ku yaala magaalada alfashaar ee dalka suudaan diyaaradahan duuligaha lahayn ay leeyihiin maleeshiyaadka taagta daran ee isku magacaabay r s f ayaa duqeyn bahalnimo ah la beegsay cisbitaalka sacuudiya ee ku yaala magaalada alfashaar ee gobolka daarfuur ee ka tirsan waddanka suudaan ee dhaca qaaradda afrika halkaasoo ay ka holcayeen dagaalo culus oo khasaarooyin baan dhexalisay dadka shacabka ah duqeyntan ayaa cisbitaalka ku habsatay laba maalin ka hor waxaana marba marka ka dambeysay isa soo taraya tirada dadka naftooda ku waayay cisbitaalka ugu yaraan toddobaiyo lixdan ruux ayaa ku dhintay duqeyntan sida ay sheegayaan xogaha laga helayay cisbitaalka duqeynta lala beegsaday waxaana sidoo kale ku dhaawacmay duqeyntan toban kale cisbitaalka ayaa ah gebiyahaan xilligan mid aan shaqaynaynin oo albaabaha laysu laabay maadaama burbur lixaadda ay duqeynta u geysatay maleeshiyaadkana caadiyeysta ee bandiirada u sida dhiigga dadka shacabka ah ee ku nool waddanka suudaan aysanna ka badbaadin xitaa laynta dadka bukaanka ah waxayna mar weliba diyaaradahooda gantaalada gardaadiya ee daroonka ku xasuuqan boqolaal dad oo shacab ah goobaha ugu badan ee begsi ay ku hayaan maleeshiyaadka rsf ay duqeymaha ugu badan ku xasuuqayaan waa meelaha danta guud sida goobaha masaajidda ganacsiga iyo cisbitaalada ilaayo iminka maleeshiyada dacmu sariic ayaa u hamuunqabaa daadinta dhiig hor leh oo ay kula kacaan dadka abriyada ah ee daashay dagaalka ka socda waddanka suudaan dagaalka ayaa marba marka xigta sii xoogaysanaya iyadoona ciidamada ay isgaarsinayaan khasaarooyin kala duwan hub gaadiid iyo maxaabiis dagaalna ay kala qabsanayaan dhinaca kale dowladda yemen ayaa qirtay in askar ka tirsan looga dilay gobolka maarib ee dalkaasi maalmihii aynu soo dhaafnay waxaa mar kale dib usoo cusboonaaday oo soo labakaclayay dagaalada u dhexeeya xukuumadda taagta daran ee yemen iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta shiicada ah ee taageerada ka hela iiraan warbaahinta dowladda yemen ayaa shaaca ka qaaday in toddoba askari oo ka mid ah ciidankooda ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen duqeyn dhanka cirka ah oo ay la beegseen maleeshiyaadka xuutiyiinta duqeyntan ayaa waxaa fulisay diiro daroonis ah weliba nooca miilaysan ee dadka isku qarxisa sida lagu xusay warka ka soo baxay maleeshiyaadka xuutiyiinta iyadoona duqeymo kale ay ka dhaceen laba saldhig oo ciidankooda ay ku leeyihiin magaalada ma'rib iyo deegaan kale oo dhaca waqooyiga magaalada mid ka mid ah xirooyinka ku yaala magaalada maarib ee duqeynta ka dhacday ayaa lagu dilay hal askari afar kalena waa lagu dhaawacay halka duqeyn kale oo taas la mid ahna ay ka dhacday saldhig ku yaala waqooyiga gobolka waxaana ku dhaawacmay laba askari oo ka mid ah ciidamada xukuumadda yemen dowladda fadhigeedu yahay cadan ayaa kooxda xuutiyiinta ku eedeysaa inay jebiyeen heshiiska ay wada gaareen sannado ka hor isku soo badaduub ee labadan dhinac midba kama shaqaynayo danta dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan waddanka yemen waxayna u xusul duubayaan sidii ay u raaligelin lahaayeen madaxda reer galbeedka ee kor ka maamusha iyagoona mar weliba u kalbaratama daadinta dhiigga dadka muslimiinta ee ku nool yeemanta xigmadda iyo iimaanka geeska kale madaxweynaha yukrain ayaa dalbaday in lasoo afjaro dagaal kala dhexeeya iyaga iyo ruushka valadimir salenski oo ah madaxweynaha xukuumadda yukrain ayaa isagoo ka hadlayay meel madal ah ayaa ugu baaqay reer galbeedka oo ugu horeysa dowladda maraykanka inay ka qayb qaataan wadahadal kasta oo lagu soo afjarayo dagaal kala dhexeeya iyaga iyo ruushka salniski oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi yukraine waxaa ku waajib ah inay ka qayb gasho wadahalo kasta oo lagu soo afjarayo dagaalka si ay wadahadaladaasi u yeeshaan saameyn la taaban karo hogaamiyaha xukuumadda kiyef oo aaminsan in donald trump uu soo gebagaben karo dagaal kala dhexeeyo moscow isagoona tilmaamay inaysan waxba ka suurtagelaynin wadahadalada haddii uusan madaxweynaha maraykanka cajuuska lagu magacaabo trump soo fargelin hadalka saliniski ayaa kusoo beegmaya iyadoo dagaalka ka dhexeeya ukrein iyo ruushka intiisa badan kusoo ururay weeraro u muuqda ku dhufo oo ka dhaqaaq oo muddooyinkii lasoo dhaafay aada u soo bateen hardanka isbuursiga ah ee dabadheeraada ee kala dhexeeya ukrein iyo ruushka waxaa ku dhintay kumanaan ciidamo darafyada colaadda u dhexaysa ah askarta ku hoobanaya haadaanta sufuufta hore ee dagaalka u dhexeeya ukrein iyo ruushka ayaa qaati ka taagan oo fuuqbax daran kala kulmaya loolanka maadaama uu sii marayo sannado xidhiir ah oo sii jirsanayo khasaare mooyee faa'iidana aysan u lahayn labada dhinaca oo usoo hooyanaya ruushkana uu ku hongoobay damaciisii u muuqday mala-awaalka oo ah inuu soo afjiro askarta ukrain gebi ahaanba laakiin putin ayaa u muuqday inuu ku tarax tegay dagaalka oo hadda farta qaniinayo ugu dambayntii dowladda koonfur afrika ayaa sheegtay in sagaal ka mid a askarteeda lagu dilay waddanka kongo dagaalo foolka foola u dhexeeya koox hubaysan iyo ciidamada xukuumadda kongo oo taageero ka helaya kuwa qaramada midoobay ayaa ka socda gudaha waddanka kongo ee dhaca qaaradda afrika maleeshiyaadkan ayaa la sheegay inay iyagu weerar yihiin waxayna ku dhowaadeen inay la wareegaan juuma oo ah magaalo madaxda gobolka oo dhacda bariga waddankaasi dagaal dhacay sabtidii ayay xukuumadda koonfur afrika sheegtay in lagu dilay sagaal ka mid a askarteeda oo ka mid ah ciidamada qaramada midoobay ee jooga dalka kongo kadib markii dagaal qaraar waxbaana isku reeban dhexmaray iyaga iyo maleeshiya hubaysan askartan ayaa qeybka iskahorimaadada lala gelaya kooxaha hubaysan ee ka dhacaya bariga waddanka kongo ilaa iyo iminka wararka ayaa sheegaya inay labada daraf ay ishorfadhiyaan mar welibana la filan karo inay khasaarooyin hor la isgaarsiiyaan
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxaa loogu tegay gudaha magaalada wadmadani ee dalka suudaan oo dhowaan laga saaray maleeshiyaadka r s f waxaana ah warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax deeriye dagaalkii ka dhacay magaalada wadmadani ee bartamaha dalka suudaan oo boqol iyo siddeetan kilomitir u jirta caasimada khartuum ayaa soo bandhigay muuqaalo naxdin leh oo muujinaya burburka ay dagaaladu ku reebeen kaabayaashii magaalada ay mu'asasaadkii adeega iyo dhaqaalaha dagaalada ayaa gebi ahaanba burburiyey kaabayaashii magaalada sida bangiyadii isbitaaladii kaabayaashii korontada kuwa biyaha kaalmihii shidaalka jaamacado iskuulo iyo foornooyin intaasi oo keentay curyaaminta nolosha bulshada muddo sanad ka badan magaaladu waxay isku dayeysaa inay ka soo kabato burburka dagaalada kadib markii ay ciidanka militarigu dib u qabsadeen laakiinse waxay u baahan tahay dadaal badan si ay dib ugu soo noqoto bilicdii hore iyo shakligii wanaagsanaa magaalada wadmadani waxay leedahay in ka badan labaatan bangi si loo ogaado burburka baaxadda leh ee saameeyey toban ka mid a bangiyadaasi sida bangiga khartuum bangigii niil bangiga beeraha bangiga faransiiska iyo bangiga dhexe ee suudaan dhammaan xarumaha bangiyadaasi waa la burburiyey kuwaasoo soo kale la burburiyey kaabayaashii dhaqaalaha waxaa la barakiciyey shaqaalahoodii iyadoo la xaday hantidii tiilay burburku wuxuu soo kale saameeyey tobnaan shirkadood warshado soo saara dharka kuwa soo saara buskudka iyo macmacaanada oo ku yaala magaalada xarumihii caafimaadka ee wadmadani ayaa soo kale waxaa soo gaaray burbur aad u weyn sida uu sheegay agaasimaha caafimaadka iyo daaweynta ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka aljaziira taarikh al ajwa kaasoo sheegay in wax ka badan toddobiyo toban isbitaal iyo soddon iyo afar xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada ay burburiyeen ciidamada taageerada degdega ah dhankeeda markaad u kuurgasho muuqaalada iyo sawirada guud ee tiro ka mid ah xarumaha caafimaadka burburka weyn ee soo gaaray sida isbitaalka wadnaha isbitaalka madani iyo isbitaalka suudanes british kuwaasoo loo geystay duqaymo aan kala soc lahayn oo sababay inuu ka kaco dab weyn iyo gubashada qaybo ka mid ah isbitaalladaasi burburka soo gaaray magaalada ayaa sidoo kale waxaa ku jira in ka badan soddon xarumood oo caafimaad ah oo gaar loo leeyahay waxaana la dhacay in ka badan laba boqol oo farmasi kuwaasoo laga xaday dhammaan wixii dawa oo tiilay waxaana lagu qiyaasay hantida halkaasi lagu dhacay inay gaarayso malaayiin doolar marka aad daawato muuqaalka guud ee magaalada iyo xarumaha caafimaadka ayaad ku arkaysaa burburka loo geystay isbitaallada iyo xarumaha caafimaadka ee sida gaarka loo leeyahay ee ku yaala waddada dhakhaatiirta ee magaaladaasi tan ayaana qayb ka ah xatooyada loo geystay goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada wadmadani tan iyo bishii disembar ee sanadkii labakunsaddexiyolabaatanki waxaa magaalada wadmadani ka maqan adeegyadii korontada waxaana gebi ahaanba go-ay isticmaalkii korontada soo kale waxaa joogsaday dhaqdhaqaaqii gaadiidka wuxuuna burbur ku saameeyey baalayaasha korontada iyo sidoo kale waxaa weli maqan shirkadihii biyaha siin jiray magaalada dadka ku nool magaaladan ayaa xaalad adag ku jiray intii ay ciidamada r s f tu xoogga ku haysteen magaaladan waxayna dadka ku qasabtay inay biyaha ka soo dhaansadaan webiyada matooradii biyaha keeni jiray magaalada oo go-ay awgood qaar ka mid a dadka magaalada ku go'doomay oo wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay la nool yihiin
حتى الادويه في معظم الادويه بتكون حصل لها يعني المده بتاعت الصلاحيه بتاعتها منتهيه لانه ما في يعني امداد دواء بصوره مستمره فمعظم المرضى بيجوا بنقص بتاع دم انيميا وكده معظم الاصابات كانت في الاطراف والصدر والبطن بالطلقه الناريه
الناس دي ضعفت والناس انتهت والناس صوت الحمد لله رب العالمين جاتنا دي بنقول جات من الله جاتنا من الله والحمد لله محتاجين لاي شيء الاكل ده احنا ما عندنا حاجه ناكلها هسي والله كنقول عندنا حاجه كذبنا عليك ده هو فطور ما في اكل
marka laga hadlayo ciidanka suudaan ee magaalada ka qabsaday kooxda r s f ta waxay sheegayaan inay ku dadaali doonaan soo celinta adeegii bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha intii ay awoodaan gudoomiyaha gobolka aljaziira ninka lagu magacaabo taahir alkhayr ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in dowladdiisu ay bilowday dib u soo celinta adeegyadii biyaha iyo korontada ee magaalada wadmadani balse waxa uu tilmaamay in howshani ay qaadan karto muddo islamarkaana ay suuragal tahay in biyaha dib loo soo celiyo sida ugu dhaqsiyaha badan الناس دي الان بيحصلوا في في الاضرار لان اضرار كبيره ان شاء الله في خلال اليومين ديل الكهرباء ترجع اجزاء كبيره جدا يعني والحمد لله يعني المحولات يمكن سليمه عدا محول واحد لكن مقدور على انه الناس تقدر يعني ترجع الخدمه ان شاء الله wadmadani ayaa waxaa ku yaala jaamacado dhowr ah balse markii uu dagaalku soo gaaray magaalada waxaa gebi ahaanba joogsaday howlihii ay ka shaqaynayeen jaamacadihii magaalada oo ay ka mid ahay jaamacadda jaziira jaamacadda jaziira oo ku taala xaafadda alnashinashiiba ayaa joojisay dhammaan kuliyadihii ay bixin jirtay sababo la xiriira dagaalka oo sii cuslaaday awgii waxayna ka mid noqotay goobihii ay saameeyeen madaaficdii la isweedaarsaday ugu dambayntii dagaaladan ayaa waxaa ku xirmay kaabayaashii bulshada sida isbitaallo iyo jaamacado ku yaala magaalada wadmadani kadib dagaaladii la isku riiqmay ee ciidamada aresef iyo kuwa dowladda ku dhex maray magaaladan waxaana soo kale khasaaraha magaaladan gaaray ka mid a burburka kaabayaashii dhaqaalaha xatooyada qalabkii casriga ah ee shaybaarada isbitaallada iyo barakicinta shaqaalihii caafimaadka ee ka howlgeli jiray isbitaallada ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي